barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantamka soomaaliga ee v o a o aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka filimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
ur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco labaatanka bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaana idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada halkan si wada jir ee kaga soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan soomaaliya oo ka cabanaya in dadka sita baasaboorada ajaanibka ahi ay caqabad ku yihiin horumarkooda qof kasta oo dhallinyaro ah waxyaabuhu ku taminaya inuu maaragtay uu maanta raadiyo oo si uu shaqo iyo fursado iyo brivilege uu helo dabcan waa tahriibka iyo dhallinyaradu inay dalalka dibadda aadaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo la raadinayo waa basaboor waa sababtoo ah dalkeenii baasaboorka waddamo badan oo adduunka ka mid ayaan lagu tegi karin waxaa kale oo aad maqli doontaan ka ganacsiga beeyada ama fuuxa oo dhallinyaro badani ay haatan ka shaqeeyaan dhinaca heesaha waxaan sidoo kale idin haynaa
xubintii ciyaarahan waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan ciidamada dalka afghanistan ayaa lagu dilay weerar kadib markii maleeshiyo la tuhinsan yahay inay ka tirsan yihiin taalibaan ay weerar ku qaadeen laba bar kontarool oo ku yaala dalkaasi afghanistan maanta madaxa golaha deegaanka badkhiis ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe habeenkii talaadada ahayd ka bilowday degmada balamurqaab uuna socday ilaa iyo subaxii arbacada taalibaan si degdega uma aysan sheegan mas-uuliyadda weerarada oo yimid kadib saddex maalmood oo ahayd xabad joojin lagu sharfiyay ciidulfitriga oo ay si iskooda ugu dhawaaqeen kooxda taalibaan ayaa xukunka afghanistan waxaa ka tuuray ciidamada neto ee maraykanku hogaamiyey kadib weeraradii argagixiso sanadkii laba kun iyo kow lagu qaaday magaalooyinka new york iyo washington ee waddankan maraykanka
madaxweynaha suudaanta koonfureed iyo riig mishaar oo ay iska soo horjeedaan oo labaduba xudun u ah dagaalka sokeeye ee dalkaasi ayaa la filayaa in maanta oo arbacaha ay markoodii ugu horreysay muddo laba sana ah ay ku kulmaan dalka etoobiya salbakiir iyo riig mashaar ah oo labadaba martiqaad ka helay ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya ayaa la sheegay in weji ka weji ay isu hor fadhiisan doonaan colaadda suudaanta koonfureed ayaa bilaabatay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii iyadoo labadaasi ninba ay awoodda ku dagaalameen tobannaan kun oo qof ayaa ku dhintay colaadda dalkaasi suudaanta koonfureed iyadoo laba milyanna ay ka carareen dalka laba milyan oo kalena ay gudaha ku barakaceen
door wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhegaysanaysaann waa v o a dhallinyarada ku dhaqan gudaha waddanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho ayaa cabasho weyn ka muujinaya dadka sitaa baasaboorada ajaanibka ee soomaaliya ku qulqulaya kuwaasoo ay sheegeen inay caqabad ku yihiin horumaradii ay gaari lahaayeen dhallinyaradan waxa ay tilmaameen in shaqooyinka qaar lagu xujeeyo in qofka soo dalbanayo uu haysto baasaboor uu ku safri karayo haddii loo baahdo wariyaha v o a magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdullaahi ayaa warbixintan magaaladaasi nooga soo diray baasaboorada shisheeye ayaa xilligan soomaaliya ka ah waran wadnaha uga taagan dhallinyarada gudaha wax ku baratay kuwaasoo dalkaa ka bixin waxayna ku waayaan fursado ay helaan kuwa haysta baasaboorada ajaanibta cabdiweli keytoon wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanka wax ku baratay gudaha dalka wuxuu haystaa shahaadada heerka labaad ee masarka wuxuuse sheegayaa in isticmaalka baasaboorka shisheeye uu saameyn ku yeeshay nolosha dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka aniga aragtideyda waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada muqdisho ku nool saameyn aada u weyn uu ku sameeyey baasaboorka shisheeye tusaalayaal badan ilaha shaqaale ilaha dhaqaale ee magaalada shaqooyinka ugu badane laga helo waxaa hela dadka diyaasbarada ah ama baasaboorada shisheeye wato waxayna ku helaan dhaqdhaqaaqyada iyo fursadaha ay dheeryihiin dadka gudaha joogo baasaboorka soomaaliga sida aan ognahay wadamo badanoo hadda ma lagu tegi karo sidaas darteed dowladda iyo hay-adaha sida badan waxaa fursadda ugu fiican helaa dadka wata baasaboorada shisheeye tahriibku waa mid ka mid a waddooyinka lagu gaaro qaaradda yurub waxaase ka soo muuqda muddooyinkii dambe dhallinyaro waxbaratay balse baadi goob u gala siday ku soo heli lahaayeen baasaboorada shisheeye siduu sharaxayo cabdiweli cabdulaahi keyton arrintaasna waxaa ka dhasha dadku inay hami safar ama tahriib niyaddooda oo galo dad badan waa sababaha ay hadda badaha ugu dhimanayaan mararka qaarkood duruufaha way bidayaan dadku in fursadaha ay ka helaan dadka aan haysan baasaboorada shisheeye laakiin mar kastaba waxaa asala xuquuqda muwaadinkaa inuu dalkiisa shaqo ka helo sadar mukhtaar amiin ayaa qaba aragti ah in fursadaha shaqo ay helaan dadka wata baasaboorada shisheeye
saameyno kala duwan bay leedahay in baasaboorka ajnabiga ee dalka ay dadka haysta dabcan shaqooyinka iyagaa u badan fursadaha inay helaan waxaan dhihi karaa waxay qayb ka tahay qof kasta oo dhallinyaro ah waxyaabuhu ku taminaya inuu maaragtay uu maanta raadiyo oo si uu shaqo iyo fursado iyo brivilege uu helo dabcan tahriibka iyo dhallinyaradu inay dalalka dibadda aadaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo la raadinayo waa bastaboor waa sababtoo ah dalkeenii baasaboorka waddamo badan oo adduunka ka mid ayaan lagu tegi karin saciid shaani ah bara wax ka dhigan jaamacadda soomaaliya ayaa sheegaya in caqabado waaweyn ay ka haysato suuqa shaqada dhallinyarada aan haysan baasaboorada ajaanibta ah
runtii barnaamijkan baasaboorka ajaanibta saameynta uu dhallinyarada soomaaliyeed ku yeelanayo waa dhibkeeda leh baaxaddeeda aada u ballaarana leh le-anno saameynta ugu horreysa yeelani karta waxaa weeyaan oo laba siyaabood bay u saameyn kartaa dhinaca shaqa helista waxaa weeyaan way ka saameynaysaayoo hay-adihii caalamigaah iyo hay-adihii dowladda laftirkeedu aad waxay u danaynayaan dadka keliya wato baasaboorada mataqaanaa ii sheegee ajaanibta wato ayay aada u danaynayaan iyagoo had iyo jeer ku salaynaayo acceska ay u lekaan karaan fiisooyinka dalalka kale ay aadayaan ayay mataqaanaa ii sheega ku doortaan taasna saameyn waxay ku yeelanaysaa fursadii shaqa inay helaan waana midda keenayso dhallinyaradu inay shaqa la-aan noqdaan because of la-aanta baasabooradaas saciid shaani ayaa u sheegay v o a inay jiraan dhallinyaro uu yaqaano oo muddo dheer baadigoob u galay siday ku soo heli lahaayeen baasabooradaas muddo kadibna dalka dib ugu soo laabtay iyagoo haysta dhalasho dal kale
runtii arrintan waxaan filayaa labada kun iyo tobankii ayaan waxaan xasuustaa yar ka mid a dhallinyarada aad mataqaanaa saaxiibada u nahay oo marar fara badan isku dayay inuu shaqooyin kala duwan hay-adaha caalamiga iyo dowladda laftirkeedaba inuu ka helo aada isugu dayey balse nasiib darro maysan dhicinin waxaan xasuustaa inuu dalka uganda noogu yimiday kabacdina isigoo mataqaanaa raadinayo inuu u sii ambabaxo wadamada shisheeye uu layn weliba lacag fara badan ku baxshay adiga muddo raadis kadib uu ku guulaystay wuu soo laabtay hadda dalka uu joogaa ninkaas aad wuxuu mataqaanaa ii sheegay u haystaa inuu shalay wuxuu waayey uu ku helay mataqaanaa fursaddaas marka dhallinyaro fara badan oo sidaasoo kale ku fikiraysana way jiraan cabdiweli keyton ayaa u sheegay v o a in shaqooyinka maanta aan loo eegin aqoon balse loo eego baasaboorka shisheeye taas ayuuna ka digay inay dhiirigelin u tahay in dhallinyaradu ay tahriibaan haddii aysan dowladdu wax ka qaban
way jirtaa dhallinyaro badan oo isnaqaano ama aan wax isla barannay ama aan si kale saaxiibo u ahayn oo intay fursado raadiyeen magaalada galeen nasiib darro ay u saaxmiixi weysay baasaboor shisheeye inaysan wadan darteed inay helaan fursadihii shaqada aynan heleen dad watay baasaboorro shisheeye laakiin aan wadan aqoontii loo baahnaay hadday noqon lahayd digrigii loo baahnaay ama shahaadadii loo baahnaay hadday noqon lahayd khibraddii loo baahnaay marka waxaan dhihi karaa saameyn adag ayuu nagu hayaa baasaboorka shisheeye waxaana xaqiiq ah haddaysan dowladda iyo hay-adaha aysan ka fakerin sidii loo soo nooleyn lahay dadka gudaha wax ku bartay ee fursadahooda loo sii lahay in arrinta tahriibka si qarsoon ama aan loo ogeyn in loo dhiirigelinayo inuu sii socdo maadaama qofkii gudaha wax ku bartay uusan awood u heli karin inuu ku shaqaysto waxa uu gudaha ku bartay
waxay ku xiran tahay xukuumadda dalka hogaaminaysaan haddaan maanta dhahno ra-isul wasaarihii madaxweynihii gacanaraashii agaasimayaashii safiiradii dhammaan baasaboorada maanta ay wada haystaan waa ajaanib sidee marka waxaa arkaysaa shaqooyinka meelaha lagu soo xayeysiiyo somaali jobis marka aad gasho xaqiiqda waxaa ku taalla ma tahay ma wataa baasboor ajaanib ah oo wadan kale aan soomaali ahayn dhabta waxaa ku keenaysa kuwa cadaynaysa marka linkiga waa hayna waan la wadaagi doonaa v o da waxaa kuwa cadaynaysa in ninka dhallinyarada ah uu dhaho baasboor ayaan raadsanaya waana tegayaa taasaana keenaysa marka in dadka baasaboorada ajaanibta ah maanta xalane ama meelaha qaarkood ama dadka wadanka gudihiisa in lagu xiro la yidhaahdo haweena baasaboor ajaanib inaa wadataa dhammaan dhallinyradii aan kula hadalna barnaamijkan ayaa u sheegay v o a in hogaanka dalka ugu sarreeya ay wataan dhalashooyin dalal kale sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
dhowr wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan goordhow ciyaarihii ayaad maqli doontaan hayeeshee bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesta uu ku luqayo maxamed bikey
waay caashaq keliga kuu galay qof kula galay axdiyoomisana gabay na wayga go'an tahay axdiyoomisana gabay gabay na wayga go'an tahay waay caashaq keliga kuu galay qof kula galay axdiyo misana gabaye ana wayga go'an tahay axdiyo misana gabaye ana wayga go'an tahay iyaduna gubmooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq may noqon caashaqii ku yaaliyo waa goof dhankeeda iyo bishmaha guudkood iyo beengo lagu dadeeyey iyo beengo lagu dadeeyey iyaduna ku mooye qalbigiisa gooyo gurmad caashaq may noqon caashaqii ku yaaliyo waa goof dhankeeda iyo bishmaha guudkood iyo beengo lagu dadeeyey iyo beengo lagu dadeeyey karna weli weli weli kamaan helin karna weli weli weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raalli geliyaa falinaan falinaan lakala gooye alla garna weli weli weli kamaan helin garna weli weli weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raalli geliyaa falinaan falinaan lakala gooye wayga fadan tahay hadalkeedu godin yahay melugoysa daran yahay ubashana u badan yahay melugoya daran yahay ubashana u badan yahay inkastoo iga badan tahay hadalkeedu godin yahay meelugooya daran yahay ubashana u badan yahay meelugooya daran yahay ubashana u badan yahay ma jiran waxaan galay ee waay buu garan ka galgalo xaqiiqada jacaylkii gabood falay ile waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay wacdaawal oogige wacdaawal oogige ma jiraan waxaan galay ee waaygu garan ka galgalo xaqiiqada jacaylkii gabood falay ile waa gumaysiye waxaan ahay nin gacan galay wacdaawal oogige wacdawal oogige garna weli weli weli kamaan heli garna weli garna weli kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raali geliya falina falina lakala gooye garna weli weli weli kamaan heli garna weli garna weli kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raali geliya balinaan balinaan lakala gooye alla garna weli weli weli kamaan heli garna weli weli weli kamaan heli waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale indilanaya halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington magaalada boosaaso ayaa waxaa ku nool nin dhallinyara oo ka tegey qurbaha oo isagu bartay cilmiga dhirta iyo isku daaweynteeda haddaba waxaa ninkaas oo magaciisa la yidhahdo yuusuf maxamuud ninkaas oo magaciisa la yidhahdo maxamed cabdirasaaq xirse ayaa waxaa wareystay wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf waxay igu suurta gashay maadaama aan ka shaqaynaya awal inaan khayraadka khaasatan puntland aan ka dhoofiyo boosaaso oo beeyada ah oo ingiriiska lagu miiro oo reer galbeedka aad u isticmaalaan ay ugu magacaabeen saliidda beeyada boqorka saliidda oo la dhaho frankincis essential oil sanadkii haddeer bilowgiisi bishii koowaad ayaan waxaan bilownay barnaamij in dadkii soomaaliyeed loo soo celiyo khayraadkoodii oo iyaguna ay ka faa'idaystaan sida reer galbeedka ay uga faa'idaystaan oo daawo ahaan ugu isticmaalaan saliidahan dabiiciga alxamdulilah waana usoo kordhinay daawooyinkii oo daawooyin kala badan oo iyagana ka suubsan dhir badanoo adduunka ka kala baxda maadaama ilaahay subxaana watacaala adduunka u kala qaybiyey meel walba uu khayraad dhigay ayaan soo celinay daawooyinkaas waxaa anaga dalka aada caan uga ah saliidda malmalka iyo saliidda beeyada ay ugu magacaabeen saliidda malmalka reer galbeedka boqorka saliidda afingriis lagu dhaho mir essential oil tan lumaantan lagu dhaho frankincis essential oil waayahay maxamed bal waxaad iga warantaa qaabka beeyada saliid ahaan looga sameeyo waxaa ognahay beeyada in la dhoofiyo halkan horta markuu wareysa broseska waxay ka bilaabantaa xijigii in dadku ay soo sarcaan geedkii ilaa shan bilood hadhowdii god rabania oo buuraha ku yaala in la geliyo ee baashii qalasho kabacdi in boosaaso la keeno oo dumar loo dhiibo oo dumarkii waxay ka saaraan shooto iyo qolof meesha waxaa anagu kusoo reebnaa beeyo qurux badan oo cadcad oo nakhwo ah taas ayaa loo dhoofiyaa maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska iyadoo la bagajgareeyo konton konton kiilo konteynaro loo qaado markaas kabacdi beeyadaas waxay soo deynaysaa uumito uumitadaas lama sii deynaya waa la qabanaya tuubbay maraysaa waxay gelaysaa qalab kale oo weyn oo faaruqa markay isku kaysmanto uumitadaas dhinacna waxay kasii deynaysaa saliid udug leh oo waa nafaqadii dhirtii weeye dhinacna boqolkii sagaashan shan waxay kasii deynaysaa biyo saliiddaas marka dhibicdhibic usoo dhacaysa labaatan iyo afar saac ayaa hawshaas lagu wadayaa waxaan ka wadaa arrinkaas qof baa ku imaanaya haddeer haddaan qofkii siiyo saliidda lubaanta iyo saliidda sanjabiisha iyo saliidda toonta saddexdaa daawo isagoo saliid saytuun ku darsanaya oo jirkii marsanaya oo lafa xanuunkii iyo bararkii waxaaso dhan ka yaraynaya ayuu haddana toontii wuxuu ku darsanayaa malab oo calooshii bay u safeynaysaa calooshii u socsiinaysaa sanjabiishii bayada haddana biyuu ku darsanaysaa oo gaas ka daaweynaysaa marka bahalahan waxyaalo badan baa loo isticmaalaa hal wax kuma koobna waa daawo cajiiba keliya maa inaad halishay u isticmaashid dadki iyagoo intay iga qaatay haddana qof isoo wuxuu leeyahay niyow gaban yar baa burkita iga dhacday maxaan qabta maxaa dhaa baashaa lubaanta kuu taala iyo sidiseytuun ugu daro xabadku uu maray dee markii dambe dowladda maraykanka ayaa ninkaas xirtay oo dowladda cumaan ku dirtay qalabkii laga jejebiyey hadda wuxuu iskaga noqday hadda wuxuu ku nool yahay egypt dhakhaatiir badana adduunka oo wax ku daaweysay waa jirta adiga waa lala dagaaltamaya adduunka in daawooyinkan dabiiciga in lagu sheego inay yihiin daawooyin asal ah oo dadka wax taraya xataa qolooyinka kambaniyada waaweyn adduunka daawa saliidahan gada waa inay ku qoraan sentence hadal yar markay dhammeeyaan sharaxaadii dhahaan waxaan f d a da ma caddeen marka f d a da dadka garanayn waa qolooyinka adduunka daawooyinka ansixiya xagga maraykanka u badan oo iyaga looga dameeyo oo waa dowladda daawooyinka oo farmashiyaasha sidee marka dadku ay u qaataan daawooyinkan laga sameeyey ee dhirta dabiiciga ama sanaca soomaaliga niyo dadku waan u qornaa maadaama anigu waxaan aqoon baan u leeyahay marka maalan qof ba ay imaanayo wuxuu leeyahay inuu walaalo waxa weeye ruugagaa liga hayaa waxa weye lafahay xanuunaya marka waan qiyaasaya waxaan ogahay in saliidda beeyada oo frankinsiska ay dhacaanada kala goysyada ka dhammaaday oo xanuunkan athritiska keena inay daawo u tahay iyo inflammationka bararka waxaan ogahay haddana saliidda sanjabisha iyadana inay lafaha u fiican tahay marka wixii baan iskugu daawooyinkii baan siiyaa waxaan dhahaa xoogaa yaroo saliid saytuun oo kale minsho dhibco ku darso oo daawadii marso dadka qaarna waa cabitaan ahaan baa lagu qoraa maalan qof gaas hayoo kale marka qaabkaasaan dadka ugu qornaa annagoo si tartiiba uga fiirsanayna dosijkeeda iyo dadka waxa loo qorayo ee u isticmaali lahaayeen qiimaha aad dadkan ka siisaan niyo qiimooyinka alxamdulilah waxaan aad u jaban yihiin hadda compered in lagu fiiriyo saliidda bayada haddeer haddaad internetka geshid aad keliya qaraacdid company la dhaho young living dot com aad qaraacdid frankis essential oil wuxuu kaa siinayaa midda anaga tobanka eme halkan ku gadno labayo tobanka dollar wuxuu kaa siinayaa siddeetan iyo shan dollar oo maraykan ah wuxuu ilaahay noo sahlay inaan dadkii qiimo macquul ah oo dadkii soomaaliyeed ay ku gadan karaan alaab quality ah inay mataqaanaa ku gataan galgabeedka hadday ogaan lahaayeen daawooyinkan qiimaha meeshaan ka siino ay qualityga yihiin waxa anagayba naga adeegan lahaayeen
waayahay daawooyinkan iyo ama sanca soomaaligan markaad beeyada iyo xijiga aad soo gurtaan kadib dibadda aad u dhoofisaan miya niyo xijiga waxaa soo gura niman la dhao xijiyaysato oo dadkaas geedaha ka shaqeeya iyo oo dadku iskale geedaha ay maalgeliyaan beeyada dadka waa laga gataa iyadoo qashinkeeda wadata yaana dhiin qashinkeeda adigu by productkeeda qolofteeda iyo shootadeeda ay dadku soomaaliyeed u isticmaalaan inay guryaha ka shitaan kaneecada marka anagu iyadoo nadiifka ayaan dhoofinaa nakhwada soo hartay ayaa dalka laga dhoofiyaa oo aad ee reer galbeedka ugu isticmaalaan daawooyin ay ka suubiyaan barufuuno ay tahay maadada isku haysa kasmatiga kareemada qaaliga oo oo dalkeenaba soo gaarinba iyo waxyaalo kaleoo fara badan dadweynaha idiin yimaada xanuunada ugu badan ay idiin sheegtaan maxaase ku kala duwan yihin baa is ohan karnaa xilliyada ay dhakhtarka aadaan xilliyada idinka idiin yimaadaan niyo dadweynaha noo yimaado dadweynaha noo yimaado oo daawooyinkan xanuunaha ay sheegtaan waxa u badan horta waa lafa xanuun romantism baa ay haya athritis baa ay haya waxa weye dhacaanka ka dhammaaday kalagoysyada ayay u badan tahay alxamdulilah daawooyinkanna aad waxay u fiican yihiin xanuunahaas waxaa jira dad burooyin ka soo baxay oo iyagana mataqaanaa burooyin ahaan aan ugu qorno daawooyinka cuduraha dumarka oo kalaa jirta oo dumarka caado wareerka sidii odaygii ka yimi bursaalax ugu dambeyntii marka maxaa odhan lahayd ee bulshada ku dhegaysanaysa anigu bulshada dhegeysanaysa waxaan leeyahay dalkiina waa hodan khayraadkiisa sida adduunka ay ugu faanaan saliiddaas beeyada iyo malmalka anigu intaan ka shaqeeyaan ka hadli karaa lama soo koobi karo anigu hadda daawooyinkan gadno waxaan ku qornaa magacyaasha af ingiriis sidee dadka iyagu u galaan internetka ay u arkaan adduunka inta milyan oo qof ka sheekeynaysa daawooyinkan iyo aqoonyaanka iyo b h d da bifasyaasha iyo dhakhaatiirta ay ka hadlooyaan daawooyinkan marka dadku waxaan dhihi lahaa barta dalkiina iyo khayraadkiina
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa maxamed cabdirasaaq xirsi oo ku nool boosaaso oo isagu bartay cilmiga dhirta iyo isku daaweyntooda waxaanu u warramayay wariyaheena v o a yuusuf maxamuud yuusuf hase yeeshee dhakhaatiir badan ayaa iyaguna waxay shaki xoogle ka muujinayaan isku daaweynta daawo dhaqameedka iyagoo ku talinaya in qofka xanuun dareema laga rabo inuu arko dhakhtar bartay islamarkaasina ku takhasusay daaweynta xanuunada kala duwan halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a washington iminkana waa ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
mahadsanid daandureye kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa weli soconaya koobka kubadda cagta dalka ruushka ka soconaya kulamo xiiso badan ayaa shalay la dheelay kulamo kalena maanta ayay dhici doonaan waddanka ruushka oo koobka martigelinaya ayaa guuldaro mar kale waxa uu duldhigay xulka dalka masar ee koobka ka qaybgalaya masar waxa ay ahayd guuldaradii labaad ee koobkaasi ka soo gaartay kadib markii kulankii hore ay dheeshay ay urugway guuldaro kala kulantay waxaana markaasi looga wadranaaday saddex gooli gool oo masar afka ciidda loo daray ciyaartooyga denisharshef iyo diziyuba ayaa laba gool u dhaliyey dalka ruushka halka goolka saddexaad oo ah goolkii koowaad ee kulankaas la dhaliyey uu iska dhaliyey ciyaartooyga difaaca uga ciyaara dalkaasi masar ee fathi maxamed saalax ayaa rigoore u dhaliyey kooxda dalkaasi masar ka socotay waxaana ruushka uu qar ku saareeyey inuu u gudbo wareegga lix tobanaad markii ugu horreysay oo koobkan ay ka qayb galayaan iyagoo ah dalka ugu hooseeya ee qiimaynta fifa marka la fiiriyo waxaana taasi ay noqon doontaa haddii maanta sacuudiga oo la dheeli doono xulka dalka urugway ku guuldaraystaan inay urugway ka adkaadaan haddii kulankaasi barbera uu ku dhammaado ama sacuudiga laga awdranaado taa micneed waxay noqon doontaa in masarna ay harto ruushkana uu soo baxo maanta kulamada dheci doona denmark aan iraadee maanta kulamada dhici doona waxa ay yihiin urugway iyo sacuudi ayaa dheeli doona gruubka e waxaa sidoo kale wada dheeli doonaa bortugiiska iyo morocco iiraan waxay la dheeli doontaa xulka dalkaasi spain dhegaystayaal xubinta ciyaarahana intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha kusoo kordha ciyaarahan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacaddaheenna dambe iyo sidoo kale website-ka voa somali com
barnaamijkii ciyaaraha ayaana intaasi ku dhan uu soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan idaacaddeena duurnimo iyo wadadirada ku soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan iyo anuga ibraahim xasan daandureyn intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa intaan markale hawada ku soo noqon doonanaa sidaa iyo nabadgelyo